wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka cawayska washington caawana waxaa marti igu ah saddex dhallinyaro ah oo soomaaliyeed oo uu midba dhinac ka geli doono barnaamijkan maxaad ku garanaysaa buuhi marka inuu jacayl ku hayo waxaan ku garanayaa baan idhi qufacaya hindhisada qandhada iyo madax xanuunka ayaantan aan quraacan waayey baan ku garan baan idhi niyow hargabaa ku hayay buu yidhi orada isbitaalada waa majaajiliste fu'aad cabdisalaan oo sheekooyin qosol leh inoogu haya barnaamijkan caawa waxaan kaloo idiin hayaa qoraaga cabdulqaadir nuur xuseen maax oo daraasad ku sameeyey erayo boqolaala gaaraya oo si isku mid ah ay u isticmaalaan soomaalida ku hadasha afka maymayga iyo bulshada ku dhaqan somalilan gaar ahaan magaalada hargeysa iyo fanaanka waayadan dambe caan baxay ee farxaan muuse cige farxaan xidig
arligi qaboye halkaad ku ogeyd ka soo eegey taanu jidh go-aye waa jacaylkaye alla qacda ku arkaan isqoonsaday intaas iyo ka badan ayaan idinkaga hayaa fanaanka farxaan xidig waa caawa iyo cawayska washington aan ku horeeya fu'aad cabdisalaan oo ila jooga dalkan maraykanka fu'aad waa nin caan ku ah u shaaciraynta dadka amaba ka qosliya marka la bulshaynayo waxa uu caawa inoo hayaa laba sheeko oo yaryar oo laga yaabo in intiina badan ay ka qosliso fu'aad bal inoo bilow horta caashaayin two thousand tenkii xilli aan kasoo baxayay san diego habeenkii iigu dambeysay bay ahayd baan umalaynaya xilligaas oo aan socdaal usoo gelaya dhinacan colorado ayaa waxaan ku dhigay show waxaa wada dhigayna aniga iyo nin la yidhaahda cabdikariim karwal oo san diego jooga fanaan soomaaliyeedna ah marka isagoo meeshii hees heesayaan usoo galayo markaasaa waxaan ini how aduu nin calool adag baabato dadkaad ka horheesaysaay markaasuu niyo waxaan ku weydiiyey adigu waa kana mana heesida horta jacaylka ma taqaanaa buu ay jacayl jacayl baan idhi isig waan ka fikirayaa waan aqaanaa baan idhi waa maxay buu yidhi markaasaan idhi waa biyaha sonkorta le kolkaasuu yidhi maya ma ah kolkaasaan idhi jacayl jacayl jacayl jacayl sug habeenkii markaad seexan weyda qaadirada sow ma aha baan idhi kolkaasuu yidhi maya ma aha qaadirada hurdala-aan baa taa la yidhaha buu yidhi markaasaan idhi jacayl jacayl jacayl markaad xanaaqda baan idhi dhididka yaryar ee kaa yimaada sow ma aha markaasuu yidhi maya ma aha taasi waa cadho walaadaan sug jacayl jacayl jacayl jacayl gabdhuhu ku dhacaa sow ma aha baan idhi markaasuu yidhi gabdhihii wiilashaba uu ku dhacaa iska daabaan idhi waa marka la qosqoslaye kolkaasaa wuxuu yidhi mataqaanaa niyow inaadan jacaylka aqoonin waan ku arkaayo weligaa adiga jacayl ma kugu dhacay buu yidhi hadduubay hayaa baan idhi meesha waxaan la taaganahayba waa jacayl maxaad ku garanaysaa buu yidhi marka inuu jacayl ku hayo waxaan ku garanayaa baan idhi qufacaya hindhisada qandhada iyo madax xanuunka ayaantan aan quraacan waayey baan ku garan baan idhi niyow hargabaa ku hayay buu yidhi orada isbitaalada hay markaasaa wuxuu yidhi anaa niyo jacaylka kaa badiye jacaylku horta hadduu qodax yahay anigaa ku roogsaday buu yidhi gacmaheeda xaadalana arigay ku maashaa buu yidhi markaasaa waxaan idhi waxaan gacmaha xaadala le niyahow nin baad ka hadlaysaa baan idhi waxaase jacayl meehe igala tag baan ku marka sheekadaasi waxay ahayd sheeko anigiiyo saaxiibkay habeen show aan ku dhigayni sandhiegana dhex martay bay ahayd isla habeenkaas baa meeshu waxay ahayd hool waageedii horena loogu talagalay makhaayad weyn marka nasiib wanaag inkastoo ina habeenkii dhicin haddana waxaan waxaan ugu magacdaray makhaayadda adduunka ugu caansan oo loo yaqaana kilab makhaayadii yaa la iigu yimid oo markaasa waxaa la yidhi quraac noo dhib quraac codaasaana wax sheegto markaas yidhahan sukhaarkeen markaasaan idhi baabuurkii baa la habsaamay rootigiina banaanka brig dheer iska qaata baan ku beerna daa hadalkii baan waxaad noo dhiibtaa bay yidhaahdeen canjeero keen bay dhaa canjeero markaasaan idhi gabadhii dubi lahayd baa shaqadii iska daysi waa garta kolkaasaa waxay yidhahdeen war waanu iska qadaynaynaa bris briisken bay yidhaahdeen markaasaa waxaan idhi biyihii lama saarin kolkaasaa waxay yidhahdeen bal baasta keen haddaba markaasaa waxaan idhi suugadaan baxsanayn oo baradhayna lahayn oo basasha ha ku yaraatay albarsankaan ugu doonaya bareeg dheer iska qaata shaahaanu kusii sugna maar noo dhiibtid bay yidhahdeen markaasaani shalay baa u dambeysay nimankii oo xanaaq la dareeray buu ninkii lahaa soo daba maray oo iyagoo caraatamaya iridda isku dhaafeen markaasuu yihi war waa maxay meeshan cidlada ahe aadan waxba lagu haynin maxay ahayd buu yihi waa maxay dadkan sii calacalaya markaasaa waxaan idhi niyo qoladii insbectionka ahayd baa saaka meesha timid kirishow mirijkii iyo madaxii meherada aynu ka dayna muddo aan ku lahaa baa maraq yaale ayaan iyo misas kontirtireyn iyo traash meesha ku raagay iyo maray qaaday dabooloo daqsi meesha ka booday xanaaqii bay derbigaa mari gaadhay baan anigaa u macneeyeyoo hadba meel isla taagay oo macaanay saanu lahaa iyo muftaaxii duniday midhaa taasay ku ilowday meherada way xidi lahayd inana waynu maqnayn baan idhi hay marka waxay ahayd taasina makhaayadda adduunka ugu caansan bay ahayd wax laga helaana ma jirto
nuur xuseen maax oo isna ah nin ururiya sheekooyinka gaar ahaan kuwooda qosolka iyo layaabka leh ayaa intii uu isku dhex marayay dhulka soomaalida waxyaabaha ka cajabiyey ee sida weyn uu u darsay waxaa ka mid ah erayo boqolaal gaaraya oo si isku mid ah looga isticmaalo gobollada soomaaliya ee afka maaymaayga lagaga hadlo iyo magaalooyinka somalilan gaar ahaan magaalada hargeysa afka mayga soomaalida inteeda badan way fahantaa dadkaad is leedahay afka mayga ma fahmi karaan waxaa ugu shisheeya marka la eego waa somalilan dadka dega masalan oo kale amaba wuu ku adag yahay ha wuu ku adag yahay oo marka la hadlayo sida koonfurtay u fahamto uma fahmaan waa gartay iyadoo taa ay jirto ayaa haddana waxaan arkay runtii markaan u fiirsaday in badanna aan halka hargeysa joogay ee dhulkan de koonfureedna marka horeba aan ahaa erayo looga hadlo meesha hadda masalan oo kale mucuda ee marka somalilan la eego afkeeda waa hargeysa oo kale masalan markaas halkaad joogto erayo looga hadlo hargeysa oo waxaad arkaysaa ah erayo baydhabo looga hadlo ma baydhaba mise mayga mayga de afkii mayga looga hadlo mayda markaad mayga eegto dee xuduudtiisu waa bay iyo siduu doonto lahajadu ha u kala asilsalaato marka ay dadku raxweynta iyagu sii kala qaybinayaan waa gartay marka looga hadlo waxaad arkaysaa erey ha ereyo maaya oo hargeysa looga hadlaad arkaysaa oo markaa aad og ogaanayso marka in soomaaligu uu waa isku xidhnaan jiray sida dhulka soomaalida hadda uu isugu xidhan yahay waa gartay maxaa ka mid a marka maaxow erayadaa waxaa ka mid a masalan hargeysa haddaad joogto waxaad maqlaysaa qofkaa qofkaa wuu shiibe shiididda waxaa la yidhaahdaa waa tuuriyeyn waa gartay baydhabana waxaa laga yidhaahdaa wuu shiiday qofkaa qofka hay shiidin bay yidhahdeen aad iyo aad shiidoy marka hargeysana saasa laga yidhaahdaa baydhabana waa laga yidhaahdaa ee dhulkan afka mayga looga hadlo waxay yidhaahdaa wiilka dhalinyarada ah ee aan aada barbaar weyn u gaadhin waxay yidhaahdaan kuray waa gartay halka hargeysana waxaa laga yidhahdaa kuray baa laga yidhahdaa wiilka aan barbaar weyn gaadhin dhalinyaradii caruurnimadiina markuu ka yara baxo marka marka matalan oo kale aad joogto hargeysa raadinta ama gooridda waxaa laga yidhaahdaa daydayid waa gartay halkan baydhabana mari daydayaas bay kuleeyihin daydayid baa laga yidhaha iyadana waxaa kaloo erayada iyo halkaa layaab kale aan ku arkay kadhiba oo soomaaliga siduu isugu xirnaan jiray waa aad ka garanayso biyaha marka la daadinayo ama la sayrinayo waxaa la yidhaahdaa afka mayga wuxuu yidhahdaa qubid hargeysana waxaa laga yidhaahdaa qubid waa run aa biyaha waa la qubay haygu qubin biyaha waay halkan waxay yidhaahdaan waxaa jira dadka afka mayga ku hadla waxay u yaqaanaan hilibka so so haa xagga hargeysa markaad joogtay xoolaha la kala iibsanaya inkastoo dee hudheelada iyo aan laga odhan laaka xoolaha iyo saylada markaad joogto neefku so iyo saan ma leeyahay so bay dhahaan so male neefkan calaashaan cad ma leeyahay haa socdi marka waa hilibkii labadii dhinac waa gartay waxaa ka mid oo kale waxaa la yidhaahdo ameelka ama toobtaha iyo biraha lagu dhiso hasha waxaa loo yaqaana halkan baydhabo ama dadka afka mayga ku hadla haruubgaal bay yidhaahdaa xaggana waxaa looga yaqaanaa haruubgaal waaw haye waxaa kaloo iyadana jira marka la kala celinayo dad islaayay ama wax la dilayo halkan waxaa la yidhaahdaa dhow xaggaana waqooyiga markaad dhulkaas tagta waxay kuleeyihiin ragga kala dhaba kala dhifta hawade waa isku midki waa kala dhabidi waa kala celin Oo.
laakiin waa wax waa isku waa isku macno waa gartay waxaa kaloo iyadana ka mid ah waxa la yidhaahda tumid tumidda garaacid halkan albaabka ka nidhaahno dadka mayga waxay yidhahdaan tum albaabka wuu tumay qofkan hargeysana waxaa laga yidhahdaa tumid albaabkii baan tumay waa gartay waxaa kaloo iyadana markaad halkaa joogta aad maqlaysaa dhegaha kusoo dhacayaan hargeysoo kale gabadhii ama inantii ama islaantii way umushay waa gartay umulid halka inagu hal- halka inagu ay halkan soomaalida kale ay ka tidhaahdo dhalidii halkan marka dadka afbay ku hadlana waxay yidhaahdaan umul marka labada dhinacba waa umul waa umulhaa umulidii waa gartay in badan baad malaha een, aad u fiirsata maaxow malaha boqolaal waa gaarayaan aad baan uka- marka mid baan kugu dar doonaa waxaa weeye waxaa ka mid a marka basaska iyo gawaarida la koraya waxaa la yidhahdaa korid xagga fuulid meeshaan odhan jirnay dadka mayga ku hadlana korid bay yidhaahaa kor xaggaana waxaa lagu leeyahay soo kor gaariga kor fuul ma odhanayaan waa gartay walaa daraasad dheer aad ku samaysa Marka maax waxyaabo bad aad iyo aad erayo badan oo aad u badan baan ka wadiday marka waxaan ogaaday soomaalida in dhulkeedu isku yaallo afkeeduna isku yaallo dhiiggeeda iyo isirkeeduna uu isku yaallo carruurta oo kale masalan waxay yidhaahdaan owlaad dadka afmayga ku hadla hargeysana awlaad baa laga yidhaahdaa wow labadii koonarna waa la kala jiraa marka maystiraba afkii labada dhinac buu yaallaa wuu yaalla weliba wad- meesha lale labada laleeyahay way ugu kala fog yihiin way intaasoo eray iyo kuwo ka badanba laga heli karo marka intii kale maxaad moodaa
qaybtan u dambaysa ee barnaamijka cawayska washington ee caawana waxaa marti igu ah fanaanka farxaan muuse cige oo loo yaqaano farxaan xidig farxaan waa nin fanka si toos ah ugu soo biiray xiliyadan dambe hase yeeshee aad u soo caanbaxay farxaan kusoo dhawow barnaamijka cawayska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a afyahay soco arligii qaboy halkaad ku ogeyd ka soo eegay taanu jidh go-aye waa jacaylkaye alla qacda ku arkaan isqoonsaday Wow. kaanu jirgoyo waa tahay waa tahay waa- waa heer sare waa heer sare farxaan xidig marka ugu horreysa kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga v o a cashe cuud cashe qaali aada iyo aad baan kugu mahadnaqayaa soo dhaweynta aada igu soo dhaweysay v o a international radio oo haata aad baad mahadsan tahay farxaan mar kale soo dhawow Een, waxaan ku faraxsanahay in barnaamijka caweyska washington aad toddobaadkan aad marti u tahay bal waxaan rabaa marka ugu horreysa oo adiga hees qaraamina qac ka siiyey bal heesaha qaraamiga weli lagaama maqale heesaha qaraamigana ma ku dartaa wallaahi heesaha qaraamiga waxa weeyaan aada iyo aad waxaan ugu qiiroodaa maahan u jecelahay oo soo eh, soo cusboonaysiisay gabadhan aada iyo aada u jecelahay oo fanaaniinta aan aadka u dhegeysto kamida aamine faarax wabar oo ku nool jamhuuriyadda jabuuti baan waagi dhaweetay marka ciiddii hore ee rabadaan hambuurama aan ku wada sameynay top show baa maaragtay aan aada iyo aada ugu xasuustaa heesaha qaraamiga marka iminka dad badan baa su-aalo badan iyo weydiyo yidhahda farxaan oo heesii dee waa beri xidigihii fanka soomaaliyeed la wada heestee maxaad heesa qaraamiya noogu qaabilaaday marka codsigaa baan ka jawaabaya markaa heese qaraamiyaan soo tumaya insha allah bal mid waa anaga maqle mid kale bal ku dhufo farxaano caasha dee kolley anigu waxa weeyaan taageerahaagaan ahay haye kolley dee waxa weeyaan isma odhanayo oo waxa weeyaan shimbiriba hofta kolley codkeed ciday oo arun marka waxa weeyaan dee kolley taageerahaagu baan kugu darsanaya san kuu amba aan kuu taageero mise dee heesihii qaraamiga waxa weeyaan sidii raggii hore halkay dhigeen ma dhigi karno oo had- haddaan kasoo qaadano maxamed saleebaan eh, cabdi tahliil maxamed axmed kuluc eh, allah u naxariiste beerdi lacshee eh, maaragtay eh, maxaa la Tii- dhahdaa tii haddaad qarax ka fanaaniintii siisay dee Cumar qaraamiga Dhuule.
qaali jiray cumar dhuule aabihii qaraamiga marka waxa weeyaan bal aniguna de waxoogaa waan iminka inaan qanjilo amaahan bal waxoogaa dib usoo cusboonaysiiyo yaan jecelahay insha allah waa garta dhow dhowduuca durumay dhiino daradaama eego dadkii bay dhiibayo idheeldheeleere
wow wow waa heesi waxaad ka soo qabatay malaha dacalkii u dambeeyaad ka soo qabatay xidigo
saasay tahay ani- ani- aniga kuwii dhow dhawaabaan ah, waan aad u dhegeysan jiray qaraamiga inkastoo farxaano waxaa la yidhahdaa een, fulayga xantii ma mooga qof walba xantiisa wuu ogyahay Sax.
inkastoo dadka qaar ay yidhahdaan caash markay fanaaniinta wareysanayso heesi ay ku qabsataa
horta horta kolley de waxa weeyaan cashay waxa weeyaan shimbirbe codkeed cidayo fanku waa bad anigu si fanki iyo iyo weriyayaasha iyo farshaxanka raggan waa wadaa fan weeyaan marka anigu eh, waxaan kugu tirin lahaa kolley fanaanad hees had habeen aada lagu tumayey baan arkay aan dhegaystay oo idaacadda ka baxayey marka waxa weeyaan codkaaga maasha allah waxa weeyaan dee inaad xaggan kusoo biirtid baad anigu ka jeclaan lahayd xaggaad microfonka oo, eh, aada warkuun sheegays Wow.
in heesaha jacaalka jacaylkaa nala daran oo doorisid baan ta ka jeclaan oo taasi waa ii dhuumatay heestii idaacadda ka baxdaan qaadati may ahayd eh, farxaano haddaad i xusuusiso dee hees aad hibe maxamed ay qaado ood habeen aad meel aad malaha caways bay ahayd mise barnaamij bay ahayd aad maaragtay aad heeskaa qaadaysay Ah, mise habeen- afkaad ka qaadaysay habeen sanad cusub oo two thousand one ka aad u xusuusta waa garta waa garta aad baan u xasuustaa waa tahay farxaan aday hadda ku taagan tahay marka malaha aniguna markayga dhinac fan in layga wareysta ay dhacdo uma malayn maayo inay dhacaysa markaasun baan wax ka sheegi doonaa waa tahay waxaad iga warantaa marka een, inta badan farxaanow een, waxaad heese la qaaday fanaaniintii waaweyneyd ee hobolladii waaberi ka tirsanayd hadday yihiin kuwii soomaaliya iyo kuwii jabuutiba waxaad marka ugu horreysa iga warantaa maxaa kuu suuro geliyay inta badan fanaaniinta waaweyn ma jeclaystaan in ay la heesaan fanaan hadda heesaha bilaabay ama iyaga gadaashood bilaabay maxaa adiga ka farxaan ahaan kuu suuro geliyay in fanaan walba oo qiimo lahaa gaar ahaan gabdhihii soomaaliyeed ee fanka caanka ku ahaa sida amine cabdilaahi maryan mursal sahre axmed in dhammaantood aad heese la qaada maxaa kuu suuro geliyay ka farxaan ahaan welibana kuugu daray ee sahre halgan iyo kaltuun bacdo aad iyo aad intaba waan dhegaystay ha marka waxa ii suurto geliyey horta de waxa weeyaan nasiibkan baa igu simay rag kama dadaal badni anigu waxaan idhaahdaa fanka gurodambays baanu ahay oo garodambayska waxa la idhahdaa nacam waxa weeyaan wixii dadkii hore oo dhan oo ka weyn ayuu isagu gada gadaal ka yimid gurodambays waa ilmaha u dambeeya hooyada dhasho yaabaha waa sida waa sida marka gurodambays baan ahay marka waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa ama han u maaragtay hambalyeynayaa xidigaha fanka soomaaliyeed iyo fanka jabuutiba ee waktigooga iyo fankoogii isiiyey iwadaajiyey baan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa marka waa nasiibkun baa igu simay kama dadaal badnin rag waa gartay tusaale ahaan oo kale maryan mursal oo kale waxaad la qaaday heesta buur baa kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa oo hore ula qaaday anaa jeclaa ada aada heestaas u jeclaa marka heesaha aad la qaaday barkaday hurda kama bogto ibarisayo waygu bahaye adan ku bukaa may bogsin kartaa adan ku bukaay may bogsin kartaa heeskaasi aad baan u jeclaa urba ma halkaana ku dartid farxano
urba kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa markaa jiibintii de ashuud adaa laga rabaa halkii maryan maryan laftigeedaa kuu jiibinaysa okaade sidiisana waad heshay yaa idin garaaca horta markaad aad la qaadayso fanaaniinta ma koox gaara mise koox yaa idin garaaca wallahi de iminka waxa weyaan cashucuud qurbaha badiya kooxi ma jiraan oo koox isku duuban oo music tuntaa ma jirto mase waxa weeyaan technologigiiba yaa waa halkii abwaankii yidhi technology baa iciile technologigan cusub ama aayad aaladan cusubi waxay keentay rag badan bay maaragtay ay meeshii ka saartay oo qof baa keligii wixii oo dhan anstumadkii wixii la tumayo oo dhan qof qurun baa tumaya marka miisiga aad maqlaysid nin qura ayaa farihiisa ku tumaya waxa weeyaan alustaad maxamed karama waa wiilkii fanaanadu waa dhashay fanaanadu dhasha allah naxariisto waa tahay waa tahay horta sidaada guudba Ha.
waxaan ogaa aniga adoon heesi baan ogaa sax mar quraan waxaan maqla marka adigoo hal mar samadaas ku shareero buumin noqda horta goor baad bilowday wallaahi caasha waxa weeyaan fanka waxa weeyaan muddan ka maqnaa anugu kolkaan fanka soo galay aan jabuuti kolkiiba waan ka soo baxay yurub baan imiday fankii keli buu igu noqday fanku wuxuu ku fiican yahay oo ilmuhu kolkuu dhasho inuu waalidkiisu barbaariyo ayuu ku fiican yahay meese hadduu waalidkiisu barbaarin waxa weeyaan socodkiisuna wuu ka raagaa eh, eh, ma- noloshiisuna waxa weeyaan dhacdhac bay u badataa ma waktigii wakti bay ka qaadataa marka fanku fankii keli igu noqday ee aan koox itiirtiirisa iyo mudha ii samaysa oo wixii ii khal- wixii iga khaldan iyo wixii ii toosanba ila ta- ila toosisa aan ka soo baxayn keli ku noqday fankii eh, xooga maan saarin mustaqbalkeyga iyo sidaan noloshayda u dhisi lahaa baan xooga saaray kadib kolkii aan satal meel aan degay aan salka u fadhiistay ayaan markaa dhowr iyo toban sano kadib aan fanka kusoo noqday mase qurbaha intaan yar midee mar baan sidhi bal isku day wax mase way ii suurtogeli weyday kadib markaan imika london si fiican u degay een reer yeeshay een si fiican u degay ayaan maaragtay fankii aan kusoo noqday marka waxa weeyaan dee fankuna waxa weeyaan midna waa mid barasho ah midna waa mid eh, eh, dh- dhalasho ah marka ani fankayga dhalashu ahaa sidaa daraaddeed buu ayaa maskaxdeeda uga bixi waayey marka aan ku soo noqday markaan kusoo noqdayna waxaa janis aan u helay xidigihii fanka soomaaliyeed iyo fanaaniinta iyo music iyo raggii musicianka ugu qaalisnaa oo halkan wada jooga marka eh, ta i caawisay eh, waktigii markaa aan uga faa'iidaystay eh, fanku waa taa marka fanka ma meel baad ka hida raacaysay mise wuxuu ahaa mid sidaad dareemayso adigu un kugu beernaa oo hareerahaad ka marmaraysay haddana ay kuu suuro gashay maye waxa weeyaan waa sidaan kuu sheegay caash waxaa jirtaa aniga eh, waxaan kasoo jeedaa ah, xagga fanka reer magac ku lahaa awowgii hooyo iyaa la odhanayay cigaal hobeli oo ugu ma- loogu magac darayba hobel marka soomaalidu waagii hore hobel dee nacam ba- waxa weeyaan nacam isagaa ku caanbaxay marka cabdisulimo eh, fanaankii la odhan jiray ereyada uu ka soo qaadan jiray awowgii he- eh, ereyadiisii ka mid ahaa marka heelada markuu ciyaaraya layidhi uu soo galo lagama bixi jirin marka sidaabaa loogu bixiyey cigaal hobeli waraysiga farxaan xidig toddobaadkan intaas ayaan ku soo koobayaa qaybo kale oo ku saabsan waraysiga aan la yeeshay farxaan xidig oo aad u dheer waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada cawayska washington ee soo socda haddii aan la idmo intii ka horraysa saaxiibbaday kala qayb galay barnaamijka iyo guud ahaan dhegaystayaashaba nabadgelyo
aroor hore cirkoosuba onkodiyo hillaayo saxan saxawdmoon hudda waa naftaydo aroor hore cirkoosuba onkodiyo hillaayo saxan saxawdmoon hudda